xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa bayaanay soo saartay waxay ku sheegtay inay khaarijisay saraakiil muhiim u ahaa sirdoonka maraykanka ee c i a loo soo gaabiyo bayaanka ayaa lagu yiri iyadoo laga duulaya amarka alla ah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta islaamka ciidamada mujaahidiintu waxa ay caawa oo arbaco ah howlgallo qorshaysan ka fuliyeen wilaayada banaadir waxaanay ku qaarijiyeen laba sarkaal oo muhiim u ahaa kooxda ridada ee soomaaliya iyo hay-adda sirdoonka maraykanka ee loo yaqaano c i a da bayaanka waxaa kale oo ku qoran howlgallada lagu beegsaday saraakiisha la shaqaynayay c i a da ayaa ka kala dhacay degmooyinka hodan iyo dharkenley ayaa lagu beegsaday murtadiinta kale ah isaaq maxamed xasan sandheere iyo mahad afdheere dalabey kuwa oo ahaa saraakiil ka tirsan kooxda ridada gaar ahaana aada ula shaqaynayay sirdoonka maraykanka bayaanka waxaa lagu yidhi isaaq sandheere waxa uu horay usoo noqday wasiir xigeenka waxaa loogu yeero wasaaradda amniga jubbaland sidoo kalena waxa uu noqday wasiiru dowlaha waxaa loogu yeero wasaaradda amniga jubbaland wuxuuna sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawaaqiidda ee maamulka kismaayo murtad sandheere waxaa kale uu ahaa sarkaalka ugu muhiimsan ee ka shaqeeya xagga qorista shaqaalaysiinta jawaasista murtadiinta ah ee u basaasa maraykanka gaar ahaana walaayadda islaamiga ee jubbooyinka sidoo kale bayaanka waxaa lagu yidhi murtad sandheere ayaa shaqaalaysiiyey tobannaan jawaasiis ah kuwaas oo intooda badan ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyaga oo ku guda jira howlahooda loo soo xil saaray waxaana dadka muslimiinta ah ee ku baxay gacanta murtadkan ay jawaasiista uu shaqaalaysiiyey ka mid ahaa sheekh cabdulqaadir commandos oo diyaaradaha saliibiyiinta maraykanku ay ku duqeeyeen degmada saako ee walaayada jubbooyinka bayaanka waxaa kaleoo lagu xusay in sarkaal kale oo muhiim ah la dilay waxaana lagu yidhi howlgalka labaad ee caawa fiidkii mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan waxaa lagu qaarijiyey sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray mahad afdheere dalabey kaas oo si gaar ah uga tirsanaa waxaa loogu yeero hay-adda dembi baarista riddada ahaana jaajuus u shaqeeya sirdoonka saliibiyiinta maraykanka lana wadaagay xogaha dadka muslimiinta ah bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi murtadiinta kale ahaa isaaq sandheere iyo mahad afdheere ayaa in muddo ah waxaa ku raajoogay ciidamada mujaahidiinta si looga abaalmariyo gaalnimada ay ku dhaceen iyo dhibaatada ay u geysteen shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxaana howlgallada caawa ka dhacay magaalada muqdisho ee lagu qaarijiyey murtadiintaas u shaqaynayay sirdoonka riddada iyo saliibiyiinta maraykanka ay muujinayaan in saraakiisha riddada iyo mujrimiinta ashahaadola dirirka ah aysan marnaba ka baxsan karin ciqaabta allah islamarkaana gacanta dheer ee mujaahidiintu ay maray ahaataba soo qaban doonto insha allah xarakada shabaabulmujaahidiin waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimiinta ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in ay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah ayaa lagu yidhi bayaanka sidoo kalena waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada iyo xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xooga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah ugu dambeyntii bayaanka waxaa lagu yidhi xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay ballan qaadaysaa in ay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta ah iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa iyo geyiga soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين